waa hagaag haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka maxamed colaad xasan ayaa inoo haya
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii martida mikrofonka dalka jabuuti oo ah waddanka ugu yar geeska afrika ayaa higsanaya horumar xooggan waxaa ka socda mashaariic dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah waxaa ka socda dhismaha lix dekadood oo cusub iyo laba garoon oo kuwa diyaaradaha ah waxaa kaloo heer gabagaba ah maraya dhismaha waddo tareen oo isku xirta magaalooyinka jabuuti iyo adis ababa caasimadda dalka labaad ee ugu dadka badan afrika ee ethoobiya tareenka cusub oo awood ahaan qaadi kara saddex kun iyo shan boqol oo tan ayaa looga dan leeyahay in lagu yareeyo kun iyo shan boqol oo gawaarida xamuulka ah oo maalin kasta isaga kala goosha jabuuti iyo ethoobiya qadkan oo ay maalgeliyeen islamarkaana ay dhisayaan shirkado shiine laga leeyahay ayaa mustaqbalka higsanaya in la gaarsiiyo ilaa iyo galbeedka afrika jabuuti ayaa ku dadaalaysa sida warbixinno ay warbaahinta caalamku tabisay ay sheegayaan inay isku xirto afrika iyo eshiya haddaba dhaqaalaha siyaasadda iyo xiriirka jabuuti iyo quwadaha maraykanka iyo shiinaha ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa toddobaadkan marti noogu ah la taliyihii hore ee madaxweynihii u horreeyey ee jamhuuriyadda jabuuti ahna siyaasi madax bannaan maxamed muuse tuurtuur oo ku sugan magaalada bruxelles ee dalka buljimka tuurtuur ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa gartay bal waxaad nooga warantaa halka maanta ay marayso jabuuti dhaqaale ahaan wartaad mahadsantahay walaal waxaan rabta ku leeyahay saad magaca ku dhifatay waxaan maxamed muuse tuurtuur waxaan ahaa ninkii madaxtinimadii saddex iyo sagaashankii xasan guurida abtudoon la soo dhigtay anigii aadan rablcawaali maxamed jaamac eeraabe nin jabuuti aanan ahay oo dal kale aan u dhaaran walaa faransiis walaa belgium walaa maraykan baasoorka liitan haysta waa ka jabuuti wey waxaan ku sheegay walaalkow horta dalka jabuuti waa dal yar weeyaan yani ba masafadiisa waa saddex iyo labaatan kun oo kilomitr kaare weeyaan ilaa sideed boqol iyo konton ilaa sagaal boqol oo kun oo qof baa ku nool kolka la eego ee la maliico mataqaanaa nolosha bulshooyinta reer jabuuti dal dadka reer jabuuti boqol kiiba shan iyo sideetan wax ma qoraan waxna ma akriyaan dadka wax bartay ee dalka way kusoo noqday ee dibloomada haysta ee jeuneskeni ahaa boqol kiiba shan iyo dibadda nooga baxda diaspora kamid a waxaa waagii xasan guuleed uu joogay maxaanku dhahay dadka taagta daran le ambase mataqaana hanti wanaagsan haysan boqol kiiba shan iyo konton bay ahaan maanta boqol kiiba lix iyo toddobaatan bay taagan tahay dadka reer jabuuti waagii xasan guuleed joogay waa lix iyo toban sanadood ka hore boqol kiiba laba iyo toban iyo dadka hay-addan layidhaahaa w f p ay quudin jirtay maanta waxay quudisaa boqol kiiba afartan populationka jabuuti kolka la eega xagga korontada dalka reer jabuuti labadii qofba qof baa kooraan leh guud ahaan dhaqaalaheeni wax ka dhaca maahana wuxuu biiray ma jirto caafimaadka saxaada ha noqoto laakiin maxamed nolosha inta badan shacabka jabuuti aad bay u liidataa shaqa la-aantu waxay maraysaa wax ka badan saddex iyo afartan boqolkiiba dabcan waa ku dhowaad kalabar dadka jabuuti oo marka guud ahaan laga eego marka horumarkan ay jabuuti samaynayso ee dhinaca dhaqaalaha sidee dadka looga faa'iideyn karaa waa su-aal wanaagsan wey walaalka waxa weye horta dee dikada lama dhiso oo erborra lama sameeyo oo macdama lama soo saara haddaan loogu talagelin mashruuc dadkani barwaaqadan soo biirta inay ummadda bulshooyinta ay toos u gaadhayso jamhuuriyadda jabuuti waxa la wixii dheef yimaada way wanaagsan yihin infrastructural kama soo horjeedo dikadaha la samaynayo tajoor ha noqoto kuwa mataqaana gubeedka tareenkan la samaynayo railwayga la samaynayo airbortka ubka laga samaynayo kama soo horjeedo waa wax dalka usoo biiri wey laakin dadku inay ka faa'idaystaan marka dadkii waxba ma gaarayaan mashaakilku waa taa wey waa waxay mataqana dhalinyartii dalku ay inooga cararayaan ay dalka uga tagayaan ay dibadaha encooper ay u keeneen waa gartay marka dheeftii dalka kasoo baxaysa dheefi way jirtaa bulshooyintii jabuuti gacanteeda kagama dhacayso walaalkaygo wa waa gartay marka caqabadaha kale dabcan arrimaha musuq maasuqa dalalka afrika o dhan bay jabuuti la wadaagtaa oo lagu eedeeyaa madaxda iyo maaragtay dadka ka agdhow xukunka inay musuq maasuqa ay ku baahsan yihiin lakin waxaan rabaa in su-aal kale ku weydiya caqabadaha kale ee dadka reer jabuuti haystaa waxaa ka mid ah qiimaha koraanka oo kale ama korontada oo sareeya biyaha oo ku yar adeegyada caafimaadka oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay maxay jabuuti uga gudbi laadahay dhibaatooyinka asaasiga ah ee dadku haysataa inta aanay ku tallaabsan horumarada kale ee waaweyn sida mashaariicdan oo kale waa runtaa wey walaalka waa nasiib barra wey mataqaanaa iminka kolkaad eegto xagga korontada saddex eoliyan kuwana bahashan hawada lixdan kun oo qof iyay mataqaanaa korontada siiyaan magaalooyin fara badan oo calasabiix dikil iyo carta iyo tajoori waa loo samayn karaa dabeel badanna waan leenahay waa ka weecanay mashruuc mataqaana madaxa ku dilaaxinay ayaan galnay etoobiya xali ka soo jiideen annagoo mataqaana kooraankii samayn karayn biyihii biyahan imika mataqana shan niila laga helay een kasoo qaadanayno waa la nafriatic waa mataqaana bixii hoose jirtay ee hanle ku taalay weeye halkay haddaan ka baarano uma baahna biyaan kasoo qaadana etoobiya marka waxa weye waxa mashruucya mataqaana aan laga fiirsan amba lagu degdegay amba mataqana dhaafici gashood shilin laga raadinaya weye wa waa gartay marka waa gartay Eh, eh, siyaasaddaas aad ka hadlaysa markaan aan aan aan su-aalkaa weydiiyo mucaaradka jabuuti iyo dowladda inkastoo heshiise ay wada gaareen eh, haddana waxaad moodaa in khilaafaadkooda uu soo noqnoqdo Eh, maxaa ka hortaagan bay kula tahay dhinacyadu inay xaliyaan khilaafaadkooda siyaasadeed walaalo horta anigu anigoo shaksiyan tuurtuur ahaan waxaan u codeeyey u s n laakiin maamulkii u s n ay dadkii mataqaanaa himilooyinkoogii maamulkii iyo mooliska ay samaynaysay u s n way ka gaabisay iminka baa la saxeexay bishii december soddonkeygii kal kal hor- kal hore laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa ku jira in seni la sameeyo guddida madaxda qabanqaadada mataqaana doorashooyinka dee mishaharkii unbaa la doontee lagama la- la- lama fulin oo la- la- mataqaana lagama- lagama foolin mataqaana maxay ahayd heshiiskii taliskuna ma doonayo waayo haddii doorasho xol ay dhacdo talisku wuu qaawan yahay anigu u s n ta xis oo doorashadii xitaa waan ku jiray liiska u s n iyo doorasho la gali kari ma dhici karto haddaanan seeniga guddida madax banaan aan la keenin marka talisku wuxuu rabaa inuu hantida u haysto uu ko- lix iyo tobanka sanad u haysto inuu ku sii waaro oonan mataqaana la- dhinac dhinac ka raacin mataqaana waxaan ku idhahay dowladaha africa mataqaana hore u maray xagga laakiin siyaasada laakiin eh, laakiin eh, maxamed waxaa laleeyahay eh, doorashadii u dambeysay ee- ee dhacday dalkaasi ka dhacday eh, mucaaradku eh, maaragtay si wanaagsan ugumaana qeybgelin qaarkood waa ay qaadiceen Eh, dadkeydin dhaliilaya waxay leeyihiin intii ay inta dowladda dhex galaan eh, wax dhisi lahaayeen oo en, wax isbedelka iyagu ay sameyn lahaayeen bay eh, dibadda ka joogaan oo dowladdii lug qabanayaanoo en, horumarka ay sameyn la-dahay dowladda ismaaciil cumar geele mucaaradka ugu wacan anigu waxaan ku leeyahay walaalkayow anigu dalkii baan dhex joogay dalkii baan ka imiday waana la socday mataqaana waxaan dhacay waxay door kolkii wadahadalkii uu dhacay hagaag baan loo negosiyey negotiationkii baa xumaaday sidii nabadda loo keena waayo u s n waxay jeceshahay dalku inuu nabad ahaado maayo dalkii jaarka etoobiya eritrea soomaaliya wax ka dhacaya eritrea annaga waxa naga dhex dhacaya ah, waxaan ku dhahay ergebaxashii badbadeedkii dhul zoonkanan ku noolnahay baa zoon ololaya kolay u s n waayeelnimay keento way ogolaatay inay tiraahdo war waan wixii aan kaa helnay waa naga heshe bal mustaqbalkoonan badbaadino oo doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka madaxtinimada uun si xalaal ha u dhacdo wa waa gartay marka en, sanduuqa haddii la- meel lasoo dhigo eh, guddi madax bannaana uu maaragta doorashadii maamulayo en, idinka codkiini taageerayaashiini codkiini dhiibtaan ay- aad ku aad ku amartaan oo doorashada isu soo taagtaan ood ka qayb gashaan soo ma ahayn doorashadii u dambeysay intii aad diidi lahaydeen ood qaadici lahaydeen waxay horta anigu de waan qaadacaynaa oon macnu macno weyn kuma fadhido waxa weeyaan war ma ma- waa inaan ku qasabna taliska sidii seenii madax banaan taana da weyn la goostoo loosoo dhaadhaco wey oo magaalada loosoo dhaadhaco sidii afrikada kao dhan ay sameeyeen sidii mataqaanaa ah, burkina faso ay samaysay sida benin ay samaysay sidan imika kusoo socota maxaan ku idhahaa jaad kusoo socota marka senigu iyo guddida madax banaani maaha mataqaanaa deeq uu madaxweynaha iyo mataqaana taliskiisa oo dadka siinaya waa xaq uu leeyahay wey dad bulsh- bulshooyintu ay leedahay wey waa inay ridato wey aniguna ridashada ayaan ka qayb galaya kolkaa waxa weeyaan anigu waxay la tahay si deg dega ayaa laiskugu dhiibay maxaan ku dhahaa rppda xisbiga taliska madaxweynaha si deg ayaa laisku dhiibay laakiinse arrintaasi waa arrinta muftaxa u ah ka qaybgalka iyo ka qayb la-aanta wey sini la-aanteed doorasho ma dhacayso laakiin waa in lagu qasbo oo dariiqa lo- loo dhaadhaco oo lagu qasbo in mataqaanaa dalkani xaq dadkani xaq uu leeyahay afrika halkan inuu tahala la jaan qaado waa waa gartay kolkaa door kolkaa doorasho kole tuug- tuugadu soo dhacdaan kuu sheegay walaalkeyow waxa weeyaan kolka imika eeg, eh, xafiisyadii mataqaanayay xisbi kasta wuxuu keenaya ninka isaga wakiilka ka ahaa laakiin ko- alla kolkii doorashadu ay dhamaatay xus- xafiisyada la xidho ciidamada ayaa qabsada mataqaana dhulka laga codaynayay saxaaradii baa la qaataa saxaarada kalea lagu bedelaa dabeetana kuwaasaa la tiriyaa marka waa in dee halkaa lagu tiriyo ay mataqaana wargeysyaduna mataqaana ay kasoo qayb galaan oo halkaa lagu sheegay wey oo saxaarada halkaa laga qaadi taana waa in dee bulshooyintu ay xilkiyga iska qaado siday mataqaana ugu qasbi lahayd talisku inuu ay si ay u dhacdo nolol waxaan doorasho xalaali waa gartay siyaasaddan halkaa uga gudubno jabuuti en, waxaan ku ku noqonaynaa dhinacii dhaqaalaha Eh, dhaqaalaha jabuuti eh, iminka horumarada eh, la sheegayo ee dekedaha la dhisaya garoomada wadada tareenka ee gebagabada mareysa ethoobiya isku xirta jabuuti En, jabuuti oo laleeyahay waxay noqonaysaa isku xirka afrika iyo asia oo kale qaaradda eh, asia dalalka ku yaala ee dhaqaalahooda horumaray sida shiinaha oo kale iyo jaban marka waxyaabahaasoo dhan markaad eegto ood fiiriso dhaqaalaha jabuuti mustaqbalka jabuuti ee dhaqaalaha intuu la egyahay horta walaalkay anigu waxaan ku leeyahay dariiqaa tareenka ee la sameeyey waa tareen wanaagsan wey etoobiya waa dalan jaarnahay waa dad aan walaalanahay waa dan aan isku qasbana inaan walaal noolaano bulsho ahaan iyo siyaasad ahaanba marka wuu wanaagsan yahay laakiinse dadka ba u faa'iideynaya waxaa jiray mataqaanaa waayadii hore tareenka hore la sameeyey dad fara badan oo dhex maray ayuu mataqaanaa tabaari geliya sababto ahayd dhulalka ay mataqaanaa gawaaridu tareenada ku hakanayaan ayaa yaraa waxaase rajeynaya kan in intaa kasi ka badnaan doonto wax badan inuu qaadi doono kolka dikada maxaa ku dikada kale laga samaynayo tajoora ilaa ma- maqali laga samaynayo ee maraysa maxaa xawli maraysa xawli maraysa xagga etoobiya iyadna way wanaagsan tahay waayo wax dalkay usoo biran wey inta badan waxaa dee hogaanka waa soomaali wax haysa siyaasiyan kolka la eego mideedaabkeyga in baa lalahaa xagga jabuuti iyo xaggoogi un baa mataqaanaa la hormariyaa oo nafaqadu ay ku badan tahay in xaggaan maanta loo weero dadka walaalaha mataqaana cafreed iyagana dhulkooga in la dhiso dikada maalinta ubuqan xitaa in la dhiso wey oo halkaa kolkaan kolkaan nabad helno innaga iyo eritrea ilaa eritreana mataqaana tareen kale uu tago dikada ubuqan la siyo kala waa wanaagsan yihin mashruucyadaas anugu waan ku hambaliyana madaxweynaha iyo dowladda waa mashruucyo wanaagsan wey laakiinse dheefta kasoo baxday way corruptionka in laga ilaaliyo waa gartay xiriirka dibadda haddaan kusii soconno maraykanka oo kale saldhig buu ku leeyahay dalka jabuuti muddo ku lahaa lagala dagaalama argixisada geeska africa shiinaha hadda ayuu doonayaa inuu jabuuti joogitaan xoogan ku yeesho oo isna uu saldhig ku yeesho marka ma dhici kartaa in jabuuti ay noqoto saldhigyada quwado waaweyn oo aan siyaasad ahaan meel wax isula wadin horta walaalkay aniga iyo iyo asxaabtay waan horta la jirnaa mataqaanaa dowla dowladaha reer yurub iyo maraykanku inay dalkayga yimaadeen waayo isku mabda baan nahay waana dalal democartica wey dadka reer jabuuti waxaan odhan karaa boqol kiiba sagaal iyo sagaashan qaacidada laga siinayo shiinaha waqooyiga dalka ma ma ogolo waayo fidnada way noo keenaysaa dee raggan itaalka waaweyn laya dusheeda isku qabsan ta labaadna dheef nala soo naga naga soo gashay shiinaha ma jiro mash- mashruucyada mashruucyada dhismaha ay la siinayo mooyaane isaga shiina isaga ya ninkii mataqaanaa xoogsatada ahaa waa nin shiina engineerka waa waa waa laakiin maraykankii inta boqol ee qofka uu shaqo geeyey iyo faransiiskuba wax la tirin karaa maha marka taasi dhibaato weyn bay noo keena waana sukadul waa run wey khatar jirta weeyaan wa wa waa gartay dabcan adigu waxaad tahay siyaasi waxaad la soo shaqaysay oo la taliyaad u ahayd madaxweynihii ugu horreeyey dalka jabuuti xasan guulid abtidoon hadda maxaa kugu dhaliyey su- inaad maaragtay is- usoo orodo ama aad aad aad ku biirto murashaxiinta u taagan jegada madaxweynenimada ee dalka jabuuti ee soo socota horta anu saddex iyo sagaashankii waa qarsa carab ku dhifatay xasan guulid waa la dhigtay sagaal iyo sagaashankii inaan ku noqdaan rabay waxaan u daayay nin aan walaalanahay waa asxaab nahay oo muuse axmed idris la yidhaaha waa ninka ninka dhigtay ismail cumar geele wey anigu waan dadkaan eegayay waxaan arkay dadkeeni inayna u bislayn waxaan arkay dadkeeni inay qanceen anigu horeba waan u arkayay waxaan uga jeeda waxa weeyaan jabuuti waxay lahayd laba difaac bay lahayd difaaca ugu horreya wuxuu ahaa miisaanka etoobiya iyo soomaaliya oo isku awood ahaa oo annagana nabadda siinayay si way ka baxday suuqa wadda soomaaliya sraadinaysa ilaahay u sahlay ta labaadna waxay ahayd heshiiska difaaca ayaan la gallay dowladda faransiiska faransiiska iyo madaxweyne ismaan cumar geelle iskuma wanaagsano marka wax difaacan haysanin ma jiro faransiiska haddii laga fogaado oo maraykanka laga fogaado oo xagga shiinaha la tago wax anagu kuwii aan naqaanay een afkooga naqaanay een taarikhda naqaanay ee dadkii reer jabuuti ay dhigooga horaya kolkii france la xoreynayay waaristiisa laakiin ogolaan mayna mataqaana waxyaalaha mashruucyada mataqaana desekilibirka amba miisa amba dheelitak dheelitaka burburinaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad nagala qayb qaadato barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa kaaga mahad celinaynaa okay waad mahadsantay walaal intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna martida mikrofonka barnaamijka waxaa marti ku ahaa la taliyii hore ee madaxweynihii u horreeyey ee jamhuuriyadda jabuuti ahna siyaasi madax bannaan una tartamaya jagada madaxweynenimada ee dalkaasi maxamed muuse tuurtuur intaan barnaamij mid ka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijka martida microfonka inla socodsiinayey